heesta xakamaha adkee waa hees xambaarsan qisa dhacday oo dhab ah heestan waxaa ku farayaraystay abwaanadda heesaheeda murtida looga haray xayaad gilqaad oo ku nool arriga north america iyo weliba laxankii marbongo gobollada waaberi waa muusikii layaabka lahaa cabdiwahaab catar naaji waxaa ku luqaynaysa fanaanadda loo caleema saaray fanaanadii qarniga brinses xaawakiin waa soo saaristii istuudiyaha labaad liibaan london u k
adiguna xus